waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan radiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka meghertis waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii immadadaali
dhegeysta akhyaarta wada naga dhegeysanaysaay xusuusta heeskan oo hordhaca u ahaa mafurtaanku ah barnaamijka maqashay madadaali waxa ay u sugnaatay milkiyadiisa naxariis jinaalla ka waraabiyey suuganyahanka weynaa ee cali suule cigaal dumcarbeed waana miisiga heeska i maqashay madadaali waxaana hordhac u ahaa heeskii imaweli barnaamijka wada jiri waxu talantaliyaya
cabdisalaan cali mataan daacad iyo xamdi cabdilaahi xuseen dhanka farsamadan waxaynu jooga galabta haddii alla idmo faad cabdigele
waayahay mar kale iyo maqashii imadadaali waayahay waraqadda ugu horreysaana bilaabaye xamdaay horta dee horta galab wanaagsan galab la mida cabdisalaan in galabta dharkii ama labiskii barnaamijka u ekaa iyad wadataa maasha allah si wanaagsan barnaamijku iyo qurux badan dhaqankii yahay. ah dee dhaqankii marka maadaama barnaamijku qurux badan yahay haddana een, labiskeedii wadata laakiin dana waxa wata midka malaha ga- gabarida lagaga shaqeeyo
waa tahay Ee, ee, waraaqada ugu horreysa waxaa dirayaa hooyo dhool maxamed xirse muuse cali gaab iyo eedo cibaado mataan maalin iyo caruurtooda waa dhool iyo eedo cibaado mataan maalin iyo caruurtooda waxaan ku bilaabayaa deeqa axmed xasan deeqa dhool iyo odaygeeda oo reer ameerika ah iyo maxamed cali xuseen baafo iyo caruurtiisa iyo xaasiskiisa yurub axmed xasan iyo deeqo cabdiqadar xasan iyo faysal axmed xasan iyo nafis axmed xasan iyo odaygeeda iyo zaygeeda iyo caruurteeda leyle cali xuseen cilmiya odaygeeda cabdulla maxamed culisow iyo caruurtooda hibo cali xuseen sawdo caruurteeda iyo saygeeda xasan cali xuseen xasan gaas ama xasan shiine caruurtiisa iyo xaaskiisa daari cali xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa canib cali xuseen saygeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan asxaabta reer tookiyo oo dhan aabe cali xuseen cilmi cali baafo ayaanan ka tegin dhammaan dadkaasi oo isku dubanaya anigoo cabdisalaan iyo xamdi cabdilaahi xuseen oo xidigta barnaamijka ah iyo fahad cabdi axmed sheekh waxa- iyo maxamed cabdixakiin sheekh cilmi iyo caasha ibraahim aadan cashuud iyo khadiijo maxamed jamaale khadiijo qalanjo iyo axmed cabdiraxmaan jaakad iyo maxamed cumar cabdi shiino iyo dad fara badan oo gudaha dalka iyo dibadda isugu jiraano bada cali shirey aadan cabdisaad aadan gane iyo saal cali gurxan iyo xadiis sheekh yuusuf iyo caruurtooda iyo zeygeeda roode cabdixabad iyo zeygeeda iyo caruurteeda iyo qadre maxamed cigaal qadre kabar iyo caruurteeda oo dhan dadkaasi hambalyo bogaadeen fahad daahir axmed yaanan ka tegin iyo marwadiisa ladan cabdi xuseen iyo caruurtooda iyo shukri xaalane faarax iyo umulkheyr iyo xamdi dhammaantood dadkaasi waxay hambalyo bogaadeen u ciyaarayaan xamdi axmed xasan iyo zeygeeda cabaas cabdulqaadir cali oo meherkooda ka dhacay magaalada munich ee waddanka jarmalka raalli ahaad dhegeysan maadan kuma jiro meherkooda ka dhacay magaalada muqdisho laakiin aqalgalkooda uu ka dhacayo magaalada munich ee waddanka jarmalka ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ka dhigo arooskaasi aroos ama uu ka dhigo labadii aqalgal ku nagaada gurigaas inuu noqdo gurigii lagu nasto lagu nagaado
aamin Een, aamin eh, xamdaay een, adaan ku soo wareejin doonaa dhegeystayaashuna si life ah ayay barnaamijka noogala qaybgeli doonaa laakiin teleefanada ay nagala soo xiriirayaan u shaacay
waa tahay teleefanada waxaan jeclaan lahaa inaa adigu shaas Een, dhegeystayaasha barnaamijkaas toos ayay nagala qaybgeli karaan een, si ay heladooda ay asxaabtooda salaamaan teleefanada naga soo wici karaana waa siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo laba toban toban iyo saddex toban toban iyo afar mar kale barnaamijka waayo heeska manigaa soo qabta misaada adiga dhankaaga allah Hmm.
xaggaagay jirtaa haddaad ii daysay waxaan u hayaa hees aad runtii aan filayo inuu saameyn gaara leeyahay oo hibashada xusuusta leh ayaa heeskaas yaal ku dhegeysa yahay waxaana qaadayaa naxariis jinaalaha ka waraabiya gabadhii mar haysan jirtay masraxa boqoradda codka xalay maqaley famar magool inoo allaha ka waraabiyo xalimo qaliif magool heeskeedii axsaniibashada xasuusta leh ayaa intaa aynu kaga gudbaynaa mar kale waxaan dhegeystayaasha xasuusinayaa in ay nagala qaybgeli karaan barnaamijka hab life ah oo ay naga soo wici karaan telefoonada kale ah siddeetan iyo lix toban toban iyo kow siddeetan iyo lix toban toban iyo labo siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex iyo siddeetan iyo lix toban toban iyo afar waayahay dhanka waraaqaha hanta waxaan malayda waraaqadii waad codaysaa si wanaagsan waraaqada roos ay hayaa markaan gacanteeda ku hayaa een, waan idin salaamnay daadihiyaasha barnaamijkii maqshi iyo madadaal ay yidhaahdeen cabdisalaam daacad iyo xamdi iyo farsame yaqaan fahad ay yidhaahdeen waa idinka qaadna mid taa lamida ayaana hawada idiin soo marinaynaa waxaa diraya ayaa la yidhi asxaabta kale ah farxiyo xaaji cabdi xamdi maxamed aadan aamino yuusuf faarax saalax shire cabdi faarax cali rooble iyo barwaaqo cusmaan rooble sacdiye cabdi geele cabdiqaadir xaaji cabdiraxmaan xasan iyo maryan xasan cali iyo faarax qaasim aadan dhammaan dadkani waxay tahniyad aroos ah u diranayaan ayay yidhaahdeen oo ay hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay maymuun cabdiraxmaan xasan iyo cabdirasaaq jaamac maxamuud oo magaalada muqdisho ku aqalgalay gaar ahaan degmada wardhigley taariikhdu markay ahayd labaatanka bisha saddexaad labakuntobaniyosideeda oo ay ku beegneed maalin talaada ah ay yidhaahdeen ducadu waa xaggiina dalabka heestan ah waxaan u daynay daacad ay yidhahdeen waan u sugdin doonaa haddii ilahayd maxaa waxaa hooy waxaa waxaa shaxalana abtidoon iyo xasan aabe xasan colaad iyo carruurteeda sohayre xasan colaad iyo odaygeeda samsam xasan colaad iyo cabdiqays xasan colaad iyo maxamed xasan colaad iyo xamdi yaasiin axmed cadde iyo dhammaan reer yaasiin axmed cadde iyo cabdiraxmaan maxamed cabdalla jamiis iyo marwadiisa farxiye maxamed debulaawe iyo hooyo dhol maxamed xirsi muuse iyo eed cibaade mataan maalin iyo dhammaan carruurtooda kolaa xasan cali xuseen iyo deeqo axmed xasan iyo odaygeeda iyo nafis axmed xasan iyo odaygeeda yurub axmed xasan iyo faysal axmed xasan canab cali xuseen iyo carruurteeda leyle cali xuseen iyo odageeda cabdullahi maxamed culisow iyo carruurtooda hibo cali xuseen iyo seegeeda iyo carruurteeda salmo cali xuseen iyo carruurteeda maxamed cali xuseen baafo iyo xasiiskiisa ee carruurtiisa oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibadda maxamed cabdixakiim bunka iyo haya cali faarax cabdisalaan cali mataan iyo xamda cabdillaahi xuseen iyo faad cabdi axmed sheekh geelle iyo maxamed abukar axmed mada iyo ismaaciil mukhtaar maroranjo iyo cabdulqaadir muxiidiin khalaaf iyo fuaad muxiidiin khaliif iyo caashaa ibraahim aadan cashuud iyo khadiijo maxamed jimcaale khadiijo qalanjo iyo leyle cabdi xaaji iyo khadiijo maxamed jimcaale iyo maxamed cumar cabdi shino iyo cabdullaahi mire siyaad iyo aadan cabdi saad aadangen iyo dhubado cali shire iyo odaygeeda iyo roode cabdixabad iyo saygeeda iyo carruurteeda qadre maxamed cigaal qatar kabare iyo faadimo axmed jaamac kaatun iyo carruurteeda saamiyo cabdi kulmiye iyo fahad daahir axmed iyo ladan cabdi xuseen iyo odageeda fahad daahir axmed iyo asxaabta rakaambo oo dhan iyo wariyaasha raadiya iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo saxafiyiinta dibadda gaaraan wariyaasha hore ee raadiya iyo muqdisho waxay ambalyo bogaadinu ciyaarayaan cabaas cabdulqaadir cali iyo xamdi axmed xasan oo maantadan saddex labaatanka ay tahay maarch labada kun iyo siddeed iyo tobanka meherkoodu ka dhacay magaalada tan muqdisho iyadoo aqalgalkoodana la filaya magaalada muunij waddanka jarmalka inuu ka dhaco maalmaha soo socda haddii allaha awoodda sare leh ogolaado heeskum aniga hadda adiga soo eegaya mise adiga xaggaaga waa dhankayga haye heestii waxaan soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku looqaysa sahradowo sanadkii kunsagaalboqolsideetaniyolixdii ayaan markan neh u ciyaaraynaa dhegeystayaashiina sugaya alla waa kooxda turtur baad soo xasuusisay waa Had iyo jeer. intaasaan kaga soo laabana heestaasi aadka u macaan ay ku liqeynaysay sahradabo sanadkii ay qaadanay ahayd kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii waa waa gartay hay
durdurbaa lasoo kaay horteeda la keena waa gartay fanaaniintiiba dee lasoo safay ha masaha sahradawada horteeda lasoo istaajiyey hay waa balbal adduunyada aniyo headhe waa xilligii aada goobjooga u ahayd lixyo toban jir baan ahaa kowdhe ha min aad baan kau jeclan waan ahaa hay marka waxaa leeyahay sahray aad baan kuu salaamaya dabcan dadka live streamka radioga kala socday ku jirtaaye fiiban ilaahay camrigaaga ha waariyo waa yahay aamin
dhanka waraaqaa ayaan u laabanaynaaye yaxye cumar warsame iyo ibraahim maxamuud axmed asaari iyo cumar faarax cali iyo cabdirasaaq axmed aab suge iyo jeylaani joojoole iyo xirsi ibraahim maxamed iyo agaasimaha eh, waaxda shaqaalaha iyo tababarada mudane cabdiraxiin ciise cadow iyo mulka ibraahim maxamed iyo anigoo cabdislaan cali mataana iyo maxamed cabdixakiim bunka iyo dhammaan warfidiyeenada wasaaradda warfaafinta raadiyo tv-ga saaxiibadii cabdulqaadir imaam muxyidiin khaliif cabdulqaadir iyo fu'aadi ayaana ka tegin xidigta barnaamijka xamdi cabdilaahi xuseen iyo fahad eh, cabdi axmed geele dhammaanta inagoo isku duban habley waxa nu ciyaaraynaa cabaas cabdulqaadir cali iyo xamda iyo xamdi axmed xasan oo meherkooda ka dhacay maanta magaalada muqdisho arooskoodana uu ka dhacayo magaalada munij ee waddankaasi jarmalka ilahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka dhigo qoyskii lagu nagaado
aamiin aamiin aamiin ayaan raacinayaa dhankii kaalimaha sugaanta maynu aadnaa mase waraaqada sugaanta waa xaggayga ee igu dheerida ayaan idin ciyaaraya allaha kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdankiiba ay soo harooto Aha.
igu dheerida heeska waxaa qaadaa maxamed aadan dacr iyo hobo iyo shankoroon axmed yuusuf sagal heeskaasi halkudhigiisu waxaa layidhahaa igu dheerida dabcan maxamed aadan dacarna wuu iska leeyahay waa tahay
jirtan oo caddaatiyo abaar dhahar soo gale oo dhibice haliileed doolahaa sahooro jirtan oo caddaatiyo abaar dhahar soo gale oo dhibice haliileed doolahaa sahooro dhiibtayaxmihi dhidibada u saaro dhulkaya mulaygii dhulkow ka soo baxay dhiibtayaxmihi dhidibada u saaro dhulkaya mulaygii dhulka uu ka soo baxay sida loo dhugtaabaad anna iiga dhigantee sida loo dhugtaabaad anna iiga dhigantee igu dheeridaay igu dhereeridaay sideen kula dhayigagay igu dheeridaay igu dhereeridaay sideen kula dhayigagay
aniguba dharaara waan kugu dhadhabayo ankaadhu sugayo kuleelalaabe aniguba dharaara waan kugu dhadhabayo ankaadhu sugayo kuleelalaabe arrin waxa ku dhiirada desidaliyo qaale waa lagu dhaqaaqa kula dhameeye arrin waxa ku dhiirada desidaliyo qaale waa lagu dhaqaaqa kula dhameeye imadhaafin hadalkii
waa tahay dib aan ugu soo laaban doonaa heestaasi balse dhegeystaha ku jira khadka taleefanka halo dhegeyste
haalow aad baan kuu maqlaa walaal Een, waa abwaan axmed maxamed jaamac oo wo- eh, xamar jadiid horta nabadda ka soo wactamaya wey waa tahay barnaamijkii maqashii madadaalo kusoo dhowow
insha allah waan dhowahay een, xaqiiqatan waan ku faraxsanahay waxaan een, halkan ka salaamayaa een, ah, dhammaan familigayga iyo sidoo kale een, warbaahinta raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya een, idil ahaantood een, sidoo kale bahda fanka soomaaliyeed dhammaan wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaan salaamayaa waa tahay Eh, intaa kadib haddaan hal iyo labo waxaan salaamaya hooyaday arda cabdilaahi afrax Eh, sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkay farxaan daahir maxamed baan salaamaya sidoo kale waxaan salaamaya walaalkay farxaan cabdir xasan ayaan salaamaya waxaan halkan ka salaamayaa Em, dhammaan ummadda soomaaliyeed inta muuqayga iyo maqalkayga garanaysa waa axmed maxamed jaamac Em, waxaan leeyahay farxad iyo baraare Em, inoogu naalooda Em, waxaan ka codsanayaa em, bahda em, barnaamijka Mhm.
Een, haddii la helayo een, heesta dambarsame oo xasan aadan sabatar qaado inaad inoo soo deysaan insha allah een, waana tixgelin doonaa codsigaaga hadduu ee baraali ka noqdo oo wakhtiga fursadina siiya dhegeyste kale ayaa khad ku jira heeska waan u gudbin doonaa dhegeystaha kale
waa tahay dhegeysta kusoo dhawow barnaamijkii maqshiimada daali
hallo asalaamu calaykum wacalaykum salaam
eena waansantahay walaashay adiga iyo een, walaalka barnaamij kulooda een, faad cabdigeela farsamada ku jira dhammaantiin galab wanaagsan galab Een, lamid ah sumay maxamed cabdi soomaali jecel daarasalaam jooga walaashay waa tahay sumeeya haddii aad barnaamijka la socoto sii gudagal eena waansantahay dhammaantiin waan islaamayaa een, runtii sidoo kale waxaan islaamayaa een, dhammaan qoyskayga walaalahayla dhashtay waalidiinteeda aadaan islaamaya faad cabdigeela sidoo kale aad ayaan islaamaya iyo dhammaan asxaabta aqaano inta i taqaana waan islaamaya een, sidoo kale idinkana waan islaamaya saaxiibaday si gaara waxaan islaamaya walaashay een, saciido een, walaashay sacaad sidoo kale waan islaamaya saaxiibteeda saabriin waan islaamaya een, dhammaantiina mar kale waan islaamaya walaashay iyo saad cabdigeelo aadaa umahadsantaha walaal sida wanaagsan ee aad barnaamijka uga qayb gashay markanna waxaynu ku laabanaynaa kaalinteenii sugaaneed dacar iyo shankaroon igu dheerida
adigoondu dheetiri ammaanan dhooftegin dharaartaan ku waaya dhulku ilaa wareega adigoon dhul dheer jirin ammaanan dhooftegin dharaartaan ku waaya dhulku ilaa wareega waxaan la dhuubnahay ee dhaawa iga dhigay dholaka qorsolkaagiyo dhabanadan baahe waxaan la dhuubnahay ee dhaawa iga dhigay dholaka qorsolkaagiyo dhabanadan idwaahe markaad dhaqaaqda adbalayku dhegaya markaad dhaqaaqda adbalayku dhegaya igu dheeridaay igu dheresidaay sideen kula dhaygaday igu dheeridaay igu dhereeridaay sideen kula dhaygaday
hadalkii dhammayso waad dhaabadayse waxaa aniga igu dheer dharartaynu kulane hadalkii dhammayso waad dhaabadayse waxaa aniga igu dheer dharartaynu kulane
suugay ilaahayna waxaan ka rajeynaya amrigiisa inuu waariya maxamed aadan dacar iyo shankaroon axmed yuusuf sagaleeskii ugu dheeridaa hooreyada iyo miyiisi gabaysi uu iska lahaa inta aynu kuga hakino agaasimaha t v-ga qaranka saaxiibka liibaan cabdi cali agaasimaha raadiyo muqdisho cabdifataax daahir jeeyte agaasimaha raadiyo muqdisho cabdiraxiin sacadow agaasimaha wakaalada warka soomaliya soonaan cabdilaahi sheekh cabdiraxmaan haybe agaasimihi cabdinaasir agaasimaha maamulka iyo maaliyadda cabdulaahi barre raage abshir xashi cali daqare xaamud ibraahim xaamuud cabdiqani xuseen axmed idriis ibraahim maxamed idriis shiidow maxamed xirsi ibraahim maxamed maxamed cabdixakiim bunka fuaad muxuudiin khaliif cabdulqaadir muxuudiin khaliif cabdulqaadir cabdullahi ibraahim catoosh faadimo faarac cali fanka leelo cabdulqaadir cusmaan iyo dhammaan wariyayaasha raadiyo muqdisho oo xigta barnaamijka igu horeysa xamda cabdulaahi xuseen iyo fahad geelle iyo anigoo cabdisalaan ah iyo cabdirasaaq axmed absuge iyo ibraahim maxamed axmed azari iyo cumar faarax cali iyo axyaa cumar warsame iyo cajiilaani cabdulla jowjulo iyo saaxiibkay macallinkayga abukar xaji maxamed goobdoon cali maxamed guutaale cali qubeyni cashaa ibraahim aadan cashacuud khadiija maxamed qalanjo leyla cabdi xaaji cabdulaahi marisiyaad maxamed cumar cabdi shiino axmed cabdiraxmaan maxamed jaakad dhammaan asxaabtaas oo dhan waxa ay hambalyo iyo bogaadin halkan kaga ciyaarayaan cabaas cabdulqaadir cali iyo xamdi axmed xasan oo saddex iyo labaatankii maarj maantadan ay jimcaha tahay tobankii aroornimo meherkoodu ka dhacay magaalada tan muqdisho iyadoo aqalgalkoodana la filayo in magaalada miyuunij ee waddanka jarmalka uu ka dhaco maalmaha nagu soo fool leh arooska allaha ka dhigan leenahay qoyskii lagu nagaado owlaad baaryana eebe uu kala siiyo xamda hay-adda hayow xaga aamiin aamiin aamiin ayaan raacinayaa markaaneh dhankii dhalashada weye waxaa la yidhi waan idin salaamnay daadiyaasha barnaamijkii maqshii waxaa tahniyad dhalasho ah diraya ayaa la yidhi hooyo felis cabdi xasan aabe cabdi warsamo jaamac habaryar khadiijo cabdi xasan habaryar sacdiyo cabdi xasan habaryar maryan cabdi xasan abti cabdifataax cabdi xasan abti muuse cabdi xasan abti khaliif cabdi xasan iyo adeer faysal warsamo jaamac adeer cabdiraxiim warsamo jaamac adeer cabdiweli warsamo jaamac iyo eeda xaliimo warsamo jaamac eeda madiino warsamo jaamac eeda faadumo warsamo jaamac eeda fardooso warsamo jaamac dhammaan dadkan aan kor kusoo xusno waxaay tahaniyad dhalasho farxad leh u dirayaan ay yidhaahdeen lamaanaha caasho cabdi warsamo iyo liibaan khaliif rooble oo gabari ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan maalintii khamiista ay taariikhda ku beegnay toban iyo shanta bis saddexaad laba kun toban iyo sideed ay yiraan ama toban iyo shanta maarso laba kun toban iyo sideeda gabadhaasi waxaa loogu magacdaray ayaa layiri ayeedeed waxaana loo bixiyey felis liibaan khaliif waxaana leenahna soo barbaaro oo noqomi dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda kaga dhagsii dada heeska laga sugayay aada iyo aad markana waxaan soo qabanayaa maryan mursal ciise bootaan heesteedii ada beera jecelka
beera jacaylka haddana baabiinaya erey waa wen aad u xanuun badan waaniyo waa ragoo waxaan odhanayaa waa ragoo hablaha sidaa laga daa inta hablaha jacaylka lagu beero lagaga baxayo laga daa eeg way qoslaysaa malaha malaha adinka gee timira beera jabkaad nabadda basi timad ku qosleysaa soo dardaarankaga sii wad ha miya sii wadaa marka marka dee idinkuna dhagarta naga daayad waayahay hooyodhool maxamed xerse iyo eed cibaade matan maalin iyo dhammaan caruurtooda gudaha dalka iyo dibadda kala joogo oo ay ugu horeyso deeqo iyo odageeda tafarre iyo faysal iyo yurub iyo nafise iyo odageeda iyo caruurteeda iyo leylo cali baafo iyo odageeda cabdulle iyo caruurtooda iyo xasan shiine iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa daahir cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa hibo iyo odageeda iyo caruurteeda maxamed cali xuseen baafo xaasiskiisa iyo caruurtiisa salmo cali xuseen iyo caruurteeda hooyo xaawo xaashi xalane iyo caruurteeda oo zuhayro iyo zamsam iyo maxamed deeq iyo cabdiqadar ah iyo dhammaan reer tooki oo dhan reer axmed diiq iyaanan ka tegin iyo xamdi yaasiin axmed cadde iyo farxiin maxamed dhiblaawe iyo cabdiraxmaan maxamed cabdile jamiis wasaaradda waraafinta markaan usoo daadego maxamed cabdixakiim muka iyo fuaad muxiidiin iyo cabdulqaadir muxiidiin iyo cabdiqadir cabdilaahi iyo muuse cabdi cali iyo xamde cabdilaahi xuseen oo xigta barnaamijka maqashiga madadaali ah iyo samiira iyo cabdirashiid nuur xuseen nuurne iyo axmed cabdulle nuur iyo cabdinajiib xasan cigaal iyo saaxiibadayda igala tirsan shaqaalaha iyo taabarado xamdi iyo idriis iyo xirsi iyo xasan xaaji gacal dhanka soonaa markaan u bayro waa azhari iyo yaxye iyo abukar xaaji goobdoon iyo agaasimaha wakaalada soona haybe iyo xaamid iyo cabdillah barri raagay dhammaan inagoo isku duman habliba boodahan u ciyaaranaya dhammaan dadkaasi oo gudaha dalka iyo dibadda kala jooga cabaas cabdulqaadir cali iyo xamdi axmed xasan xamdi xarago meherkeedu uu ka dhacay maantadan magaalada muqdisho aqalgulkoodana filayo magaalada miyunis ee waddankaasi jarmalka uu ka dhici doono maalmaha nagu soo fool ilahi waxaan ka rajeynayaa in uu reerkaasi noqdo reerka lagu soo hirto horta xamdi hadda wadiga soo eegaya malaha waxaan malanaya waad yara dhalirsanta galabta aad iyo aad dhankii kaalmihii sugaantaanba kaa sugaya dhibaatada jacaylka alla heeskaasi muxuu fariin gudbinaya dhibaatada jacaylka danin jacayl hayo ayaa fariin gudbaya aad iyo aad dhibaatada jecelka ayaan idin ciyaaraya aho maxamuud dirshaharsiin naxariista jin allah ka waraabiyey oo midhaha iyo miyuusiga iyo laxanka iyo waxoo dhan iskale maqal haboon
ma dhammaan jacaylkii dharaarihii qaado la dhubto isaga dadkiiga dhex saare ma dhammaan jacaylkii dharaarihii qaado la dhubto isaga dadkiiga dhex saare dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dhaga u yeelo dhibaatada adduunyada ina kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxayse dhibaatada adduunyada ina kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxayse hayga dheeraan soo dhowow dhinacyadaydana ha dhaafin kaa dhowaysteen dhiman maayo ruuxii tisiyaay dhammaaniyeen ha idhaafinaadaan haweenka dhowaysteen dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dhaga u yeelo dhibaatada adduunyada inaa kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxaysee dhibaatada adduunyada inaa kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxaysee ha iga dheeraan soo dhowow dhinacyadeydana ha dhaafin labadii isku dhaarta iyaga isdhowrto isku soo dhowaado dhabanka isi saare labadii isku dhaarta iyaga isdhowrto isku soo dhowaado dhabanka isi saare dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dheldhel hamoodin dhawaaqyadaydo dhaga u yeelo dhibaatada adduunyada inaa kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxaysee dhibaatada adduunyada inaa kala dhantaasho ruux baa dhan u kaxaysee
ilaahay haw naxariisto kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii buu heeska kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankiiba heeskaasi uu sameeyey maxamuud dirshahrise oo ay kaydka hajaladaha hiraada iyo muqdisho soo gashay waana mid ka mid a heesaha sida gaarka ah u taabanaya dareenka qofka aadamiga ah marka uu ku beeran yahay jacaylku amaba jacaylka beeraba aan idhaaho waa tahay waraaqaydii ugu dambaysaba imka gacanteeda ku jirto dhammaan wariyayaasha wasaaradda warfaafinta oo dhan raadiyaha iyo tv-ga oo ayaga samayaasha ugu horeeyaan oo dee aan ku xiijinayo saaxiibkay maxamed cabdixakiin sheekh cilmi iyo cabdulqaadir muxuudiin iyo fuaad muxuudiin iyo cabdullahi beri raagi iyo cabdulqaadir cabdullaahi ibraahim iyo cabdullaahi cabdi cali afey iyo waxaa ku xigay leila cabdi cabdismaan iyo fadama faarac alifanka iyo xamde cabdulaahi xuseen iyo asxaabta kale oo ay ka mid yihiin samiira iyo yaanan ka tegin cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiino iyo maxamed kaafi cali muumin iyo yaxye cali faarax oo madaxda raadiyo muqdisho ah ee agaasimaha raadiyo muqdisho cabdifataax daar jeete yaanan ka tegin agaasimaha tv qaranka liibaan cabdi cali agaasimeyaasha wahyaha so soona iyo shaqaalaha iyo tababarada cabdulahi sheekh cabdiraxmaan haybe iyo cabdiraxiin ciise cadow iyo dhammaan shaqaalaha labadaasi hay-adood dhool maxamed xirse iyo edicibaadi mataan maalin iyo dhammaan carruurtoodoo deeqa iyo nafiso iyo yurub iyo faysal iyo maxamed iyo canab iyo hibo iyo xasan iyo daahir iyo salma ah oo gudaha dalka iyo dibadda kala jooga iyo reer axmed diiq iyo reer xaashi xalane abtutoon iyo reer maxamed colaad oo gudaha dalka iyo dibadda ku kala sugnaan bariga gowadan waxay u ciyaarayaan xamdaay saaxiibadeen cabaas cabdulqaadir cali iyo xamda xamdi axmed xasan inantayadii oo meherkooda uu ka dhacay maantadan magaalada muqdisho gaaraan degmada hordooga xaafadda tokyo aan filayo naarooshkooda inuu magaalada munich waddankaasi jarmalka ka dhacayo allaha ka dhigo qoyskii aana maalna ku cawey ayaan leeyahay caafimaadna ku casheeya insha allah aamiin aamiin aan sii raaciye markanna warqadda dhankeyga ugu dambeysa waa warqad mehir ah waxaa la yiri waan idin salaamay daadiyayaasha barnaamijka ayay soo qoreen mid taala mid ah ayaan hawada idiin soo marinayaa anigoo ka mas-uul ah waxay yidhaahdeen waxaa diraya asxaabta kale ah mucaad guutaale ilyaas cabdi cabdulle naciime maxamed axmed ubax cusmaan cali shaafici cali aadan saciid cumar xasan milyuun faarax cali qays cabdulaahi maxamed faa'iise maxamuud saalax garaad maxamed cusmaan hiibo maxamed nageeye sharmaake faarax iyo sidoo kale hanad cabdulaahi xasan waxay tahniyad mehera ah ay u diranayaan oo hawada ay u marinayaan asxaabtan oo kor ku soo xusnay ay yidhaahdeen xuseen cabdi jaamac iyo balqiise cabdulaahi cali oo ku aqal galay meherkooda uu ka dhacay aan yidhaahdeen dalka sweden gaar ahaan magaalada katambeeg ay yidhaahdeen taariikhdu markay ahayd toban iyo sideedda bisha saddexaad laba kun toban iyo sideedda ducadu waa daadiyayaasha barnaamijka dalabka heestan ah ee waa dalabkii barnaamijka looga bartay gabagabadii barnamijkan ayaan soo gaaray oo runtii barnaamijka waxaan si gaara kala yalaaba maxad celinaya saxaabika fahad cabdi geelle ee dhanka barnaamijkana waxaa wadajir u tabinaya madaran duriyayey cabdisalaam cali mataan daacad iyo xamda cabdilaahi xuseen xadigta barnaamijka Een, waxaan kaga tegaynaa een, inta barnaamijkan kiisa kale aynu Aynu ka ku kulmi kulmayno doonana.
mid ka mid ah kaalimaha suugaaneed Heeskii- heeskii rako oo- ay ku luuqeynaysay hibo maxamed hudoon hibo nuura weerayadana iska lahaa ee axmed cali kaariye maxamed cali kaariye maxamed cali kaariye aan idhaahda hilmaami hadal kuma jirtee waxaana keedka rediyo muqdisho ay soo gashay kun sagaal boqol iyo toddobaatan
sida laba rafiiqo kalgacayl israashaan nacadeeye aniguna nabadinan ku raagne inkastoon kuu rabayo u riyaaqay maalmahan inkastoon ku rabayo u riyaaqay maalmahan rafaad noqotay buurtaad ragkadeeda fuusha rafaad noqotay buurtaad ragkadeeda fuusha adag soo rogaal celin raartana ka soo degin adag soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga saan qabo kala raagi doonee adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin adoon soo rogaal celin raartana ka soo degin raygayga saan qabo kala raagi doonee sida ramadka geelo laga reebay ubadkii ama rabadiin dooglo reebay buure. sida ramadka geelo laga reebay ubadkii ama rabadiin dooglo reebay buure. inkastoo ragooydii ka raacay adigu inkastoon ragooydii ka raacay adigu Yeah.